barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha abriil waa sideed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah gabar da'yar oo ka tirsan golaha degaanka ee laascaanood oo ka sheekaynaysa siday heerkan ku soo gaartay gobolkanna aan ka soo baxayo sool wuxuu ahaa gobolkii golihii deegaankii u horreeyey ee kasoo baxa baanu nahay ahna gobolka ku guulaystay inuu soo saaro ama degmada ku guulaystay laba haweena laascaanood waxay nasiib u heshay inay soo saarto laba haween boqol iyo toddobiyo afartan qof baan ku sharaxnayn haweenku toban buu ahaa qof kastaaba dee uu ka doonayay reerka uu yahay cod qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah garnaqsi dhex maraya oday siddeetan jir ah iyo gabadh da'yar talow maxaa dooda ka dhex abuuray gaasiraa waxay tidhi guun yahow calaacalay guuxa iyo reenkiyo ilmadaadan gobo iyo gurxankaaga iga daagaarayo cunyahow guunkii ayaa yidhi gaasiray warigahoo la ikaa guddoonsii gabadhaydii baa tahay galban maysid weliga iga daa galgalashada qadar ka mid a heestaan idiin haynana bal naga qabta
talo muxuu kaga jawaabi doonaa xagga dambe ayaynu ku maqli doonaa jawaabta heestaas laga bixiyana sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
koox ka kooban shan iyo afartan muhaajiriin ah oo u dhashay dalka bakistan ayaa gaaray degaanka layidhaahda dikila waa dikili oo dalka turkiga ku yaala iyagoo soo galay safar gaaban oo kasoo bilowday xero ay ku jiraan muhaajiriin halkaas oo taasoo ku taala jasiiradda layidhaahda lesbos ee dalka griiga waana kooxdii labaad ee muhaajiriin ah ee dib loo celiyo iyadoo laga ambaqaadayo heshiiska cusub ee uu maranku ka taagan yahay ee midowda yurub uu la galay dalka turkiga doon laga leeyahay dalka turkiga ayaa jimcahan maanta ah waxa ay dekadaasi ku taalla dalka turkiga geysay muhaajiriintaasi mid kale oo side ilaa iyo siddeetan kale oo muhaajiriin ah ayaa gelinka dambe ee maanta iyana geynaysa isla dekadaasi muhaajiriinta waa mas-uuliyiinta dalka griiga ayaa sheegaya in dadkaasi dib loo celiyey loogu celiyay dalka turkiga uusan midkoodna magangelyo ka dalban wadamada midowda yurub kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in saddex iyo toban qof oo u dhashay kuuriyada waqooyi ay baxsadeen islamarkaana ay soo gaadheen kuuriyada koonfureed dadkan ayaa ka shaqaynayay makhaayad cunto oo laga leeyahay dal dibadda ah afhayeenu hadlay wasaaradda midowda ee oo lagu magacaabo jeong john he ayaa sheegay in marar kala duwan ay baxsadeen dad ka shaqeeya makhaayadaha dibadda hase ahaatee tani ay noqonayso markii ugu horreysay ee ay baxsadeen dad intaas la-eg oo hal goob oo keliya ka shaqeeya kooxdan oo ka kooban labiyo toban haween ah iyo hal nin ayaa soo gaadhay kuuriyada koonfureed hase ahaatee lama sheegin dalka ay ka shaqaynayeen
duhur jimca oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan mar kale ayaan hawada idinka leenahay ismaaciilow dumarkii way soo dhigteen dhinac walba haddiiba golihii degaanada ay soo gelayaan oo odayaashii ay marba mid kursi ka saaranayaan maxaad soo wada caashay waa laysku soo dhigtay gabar lagu magacaabo fahiime yuusuf quuje oo ah gabar dhallinyaro ah kana mid a golaha degaanka ee degmada laascaanood golahaasi wuxuu ka kooban yahay koob iyo labaatan xildhibaan marka iyadaa hadda soo gashay haye laakiin weli koob iyo labaatan inaad mid kasii tahay xataa ma sahlan waa tiro aad u yar hase ahaatee waa bilow aad u wanaagsan fahiime waxay ka sheekeynaysaa marka waxa ay u qabato dhallinyarada sidoo kale sheekooyinkii ay kala kulantay doonisteedii xilka ay haatan hayso kolleyba inay xilkaani soo gaarto loolan adag bay usoo martay hoo qaada maaha aad iyo aad weliba ololayaasha deegaankan xasuustaayo dee waxa weeye reeraad u tegaysaa dad baad u tegaysaa dee way adag tahay meelaha maanta oo qaar dhan waxaad ku jiraysaa qalqaalo kor iyo hoos aad u soconaysaa si si aad Absolutely.
uga dhaadhiciso xitaa lagu fiirin maayo mararka qaar bal qofkan waxa uu sheegaa mar haddaaba dumar tahay wax badanaa lagaa dhegaysanaa dhici karta marka waa inaad howl adag gashaa oo ka badan midda wiilka galaya Ma- tusaale kale hadda hadda ani adigaan wax wada doonano waa inaan galaa howl ka badan taada waanaad en- waanaad eh, eh, energy badan waa bixisaa inaan intaa intaad bixinaysa in ka badan waa inaan mar walba bixiyaa biko dumarnimada darteed marka guud ahaan degmadaasi waa deegaanada somalilan waxaana aad ugu adag doorashada haweenka gaar ahaan dhalinyarada marka fahima waxa ay sheegtay in dhidbadan ay ama dhibaatooyinkan ay la kulantay waxaana iga sheekaysay wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol golaha deegaanka ee degmada laascanood waxaa ku jira koob iyo labaatan xildhibaan koob iyo labaatankaasi waxaa ku jirta gabadh dhalinyaro oo aada u daayar gabadhan oo lagu magacaabo fahime yuusuf quuje ayaa barnaamijka dhalinyaro wax uga warantay markii ay damacday inay noqoto xildhibaanad golaha deegaanka ee degmada laascanood oo markii ugu horreysay doorasho ku imaanaya bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariino horta waa ku salaamayaa Een, waxaan kaloo halkan ka salaamayaa haweenweynaha gobolka sool maadaama aan ahay xildhibaanad ahna gabadh haweenka gobolka waan salaamayaa madaxda gobolka waan salaamayaa golahayga deegaanka waan salaamayaa waxaad i weydiisay sababihii aan u soo baxay iyo wixii dhibaatooyin soo maray horta dee carqalad badan baa ay soo marto dhibaata waa iska imaanaysaa maadaama aad cod doonaysid gobolkanna aan ka soo baxaya sool wuxuu ahaa gobolkii golihii deegaankii u horreeyey ee kasoo baxa baanu nahay ahna gobolka ku guuleystay inuu soo saaro ama degmada ku guuleystay laba haweena laascaanadu waxay nasiib u heshay inay soo saarto laba haweena boqol iyo toddobiyo afartan qof baan ku sharaxnayn haweenku toban buu ahaa qof kastaaba dee uu ka doonayay reerka uu yahay cod maadaama oo de meesha boqol iyo toddobiyo afartan qof ka sharaxan tahay dee nin walbaaba reerkiisu u codoonanaya anigu sharaxnimadayda keligay reerka ma ahayne dad badan baa iga dhinac sharaxnaa oday adeerkay ka mid yahay inta badan dadku waxay kula talin jireen naa soo bixi mayside maad iska joogtid intaasoo qofaa kaa dhinac sharaxane annahankaygu wuxuu ahaa aad weydid haddaad doontide laakiin aada heshi isku day ha ka noqonin een runtii ayna fahima gabadh aada u yar oo dhallinyaro ah baa tahay labaatan xildhibaan oo rag oo baa ku jira bal iga waran ra'yi ahaan marka aad damacday maadaama aad gabadh aada u daayar tahay inaad doonto xilkaasi een, wa- waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee ku soo maraya sheekooyinka aad is leedahay waa laga baran karayaa dadka dambe doonaya inay wax dhallinyarada gabdhaha noocaagaas oo kale ah horta cabdikariin oo talaan siinayaa haweenka meel kastoo ay joogaan xildhibaan keliya kula talin maayo eesan xadda siyaasadda inuu haweenku ka qayb galo baaq ugu daraya ama kala talinaya kana dhex muuqdo siyaasadda oo aan rag keliya loo daynin dhib badan baan ku soo marayaa dhaqan hadday tahay uma lihin in haweenku siyaasad galo sheekooyinka dadka idin dhex maray markaa tiri aad qofka ka dhaadhicinay sidoo kale maadaama aad dhallinyaro tahay gabadh aada u yar tahay daayarta waxayba la yaabayeen anoo gabadha doonaya xildhibaannimo inta badan haweenka een, heer gobol heer degmo meelaha aan marayay markaan codka doonayay maxay noo soo kordhinaysaa xildhibaannimadaadu waxay idiin soo kordhinaysaa baan ku idhi dhibkii aad ragga ka daba wareegayseen ama xafiisyada laydinka celinayay baan laydinka celinayna howlo badan baan idiin fududaynayaa oo booskii dumarnimaan idiin buuxinayaa Een, yaa kuu codeeyay adiga haweenka iyo dhalinyarada dhalinyarada ma kala reebayo ma dhahayo dumar kaliya laakiin rag iyo dumarba dhalinyaradu waa lay codeeyey haweenka gobolka markaad maxaad u ballan qaadi jirtay fahimo oo kale een, een, markaad ballanqaadada samaynayso waxaan u ballan qaadi jiray dee kolley qof- een, xaafad waliba cabanti bay kuula imaanaysaa annaga biyo la-aan baa nahaysa annaga laami waa kan ballanqaadkeygii ugu weynaa ee magaaladuna doonaysay annaguna aanu ballan qaadinay wuxuu ahaa wadada dhakhtarka cisbitaalka gasha iyo taa hayla yaabinee biriijka la saaray boqol iyo toddoba iyo afartankii musharax ee codka doonayay golaha deegaanka boqol iyo toddobiyo afartan kuwa kaambeynka waxay ku geliyeen waddadaasaan dhisayaa laakiin nasiib waxaa u yeeshay koob iyo labaatankii xildhibaan ee soo baxayay maayarkii wakhtigaa joogay inaan waddadii dhisanto labaatanka kale waa rag keligaabaa gabadh ka ah bal ka hor marka shirirka laisugu yimaado wallaahi cabdikariinow su-aasha adiga keliya maahe waa lay weydiiyaa inta badan waxaa la dhahaa labaatan nin baad ku dhex jirtaa laakiin labaatanka nin anaaba dhiirigelyahooda ah maalintii ugu horreysay aad golaha timid oo kale maxaad xusuusataa waxaan aada ugu qoslaayo xasuustaa subaxii maxkamadda nala geeye layidhi waa laydin dhaarinayaa xilkaa laydin dhaarinayaa madaxweyne la dhaariyaan arki jiray hadda layidhi adoo dumaraa lagu dhaarinaya tii igu qosolka badnayd subaxan maxkamadda istaagay bay ahayd laakiin wixii kaleba tuba dee tu uga sii gudub baan lahaa halkanba martay halkan sii mar haweenku markay ku yimaadaan maxaad ka caawisaa ay golaha deegaanka degmada laascaanood yimaadaan gabdho oo kale ama dhallinyarada oo kale ka hor boqolkiiba sagaashan ama haween ha noqoto ama dhallinyarada ha noqoto waxaan ka caawiyaa wixii ay wataan ajende ama howl ah ay la socdaan boqolkiiba sagaashan waan ka caawiya anaan maayar ahayn oo tiimbare lahayn haddana awoodayda ama codkayga waan ugu gooyaa wixii ay la socdaan hadduu dee wax dalka iyo dadka iyo danta laakiin wixii dee carqalada aan dalkana dan u ahayn iyagana dan u ahayn ma een ma ka qayb qaat ka waran marka hadda aad doonaysid inaad een, een, een, howl maalmeedkaaga oo kale een, shaqada xilli maad soo gashaana qaabka shaqada iga war sideeda sideed iyo barhka labaiyo tobankana waan ka baxaa intaasoo dhan dood iyo xuquuqdii haweenka inaan helo waan ku doodaa oo raadinayaa iyo gobolkaygu inuu horumaro oo raggii qaad bay ku jeedaan balse anigii qaad kuma jeeday horumar baa ii muuqdo oo habeenaya maalin waxaan daawanayaa tiifiyada gobolkaasi maanta waxaasuu sameeyey ama waddadaasu bannaystay ama hal kilomitiroo laamiya dhex maray aynu doonanno baadi doonno meeshii aynu ka helinno ka waran reer miyigu sidee bay ku arkaan dadka reer miyiga maadaama gobolka sool dhaqanka miyigu aada ugu adagya cabdikariin waad ogtahay oo ina gobolada kale weliba waynu kaga sii adagnahay xagga dhaqanka dee ku- waxaaba jirta inaysan warba kaa suginin inaad hadal deeqsiisid reer baadiyo Na- naagtaada ragga la socotaa ordoo naga tag siyaasad lahayn rag baabaad la socotaa maad gurigaagii fadhidi bay ku dhahayaa marka insha allah isbedel oo imaan doona fahiime yuusuf quuje ayay ahayd mad gurigaaga fadhidi baa layidhi guriga haddii la tagana soo ayagii unma joogaan haddana ismaaciil Dee ma waxaa la oo meel lagu leeyahay- kala haraya miya jirta laakiin waxaa leedahay warshad adoo dhalay joogaan maya.
iyagoo ku qabay joogaan iyagoo kula dhashay joogaan meel walba lagu kala hari maayo caasha gar kala jirta hay waxaa leeyahay gabadhu waa hooyadu waxay soo saartaa warshadda soo saarta biniaadankan dunida marayaba hay marka biniaadankii soo toostoosiyo Ah.
intaad gurigii tagtid biniaadan qurux badan soo saar saar marka dadkan adaaba soo saare ma garanaysaa guriga uga dambeey weye waxaa la yidhahdaa tii sabadaryaalaa tu kala ku dara haddii tii guriga lasoo dhameeyey ismaaciilow oo tii banaankana loo arkay inaydaan weli ku fuleen haddii lasoo galo halkaasna laga sii wado taamaa Maxay ku sheegin diidaysaa?
dee waa ubadkiinii weye dadkan halkan jooga maayo gudaha iyo dibadda waa marka ka ubadka saxaynaa intaad guriga kusoo saxdaan Ah.
halkan usoo dira labadaba waa isku wadaynaa because kartidii baa halka taalla fahiima yuusuf quujo ayay ahayd oo ah gabar dhallinyaro ah oo ka tirsan golaha degaanka ee degmada laascaanood kaas oo ka kooban koob iyo labaatan islamarkaana ah gabadha keliya ku dhex jirta waxa ay u warramaysay wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada ayaad nagala socotaan een caashe horta waxaa jira waayadan dambe ama dhaqankii hore ee soomaalida markaynu dib u yar jalleecno een, inta badan odayaashu waxay iska jeclaayeen habla daayar inay helaan Hay.
maxaad u qosashay waxaan aada ugu qoslay sidaad u taabatay ishaad ka riddaan maqli jiray saad usoo qabataan ka hela marka waxaa jirtay odaygu intuu iska yimaado waaba caaqil ama waa oday dee muxtarim oo la garanayo deedna eh, oday kale oo uu garanayo ayuu u imanayaa Oo dabeedna saaxiibkiisa.
saaxiibkiisa marka ama ay sugay- meel ku wada ama shaahaan meel ku wada shaahan Hay.
inantaada isii waranay inanta kusoo korta haddii la doono la odhanaya sideed iyo tobankaa soo gaadhay marka si loogu diidaba lama yaqaan haa mar lama hadduu waa ixtiraam dhaqan baa ka dhexeeya dadka.
waa garta waxaa laga yaabaa inantii odayga inuu geedka kusoo bixiyo hayo iyadiina warar kama hayso inantiina waxaa laga yaabaa inay cid kale la hayso oo malaha dashaalkeeda ama dee ku da jaalkeeda wiilashii dee gay-aankeeda ahaa hayo waxaa laga yaabaa odayga inuu u yeedho inantii deedna laysoo hor fadhiisto oo ku yidhaahdo aabe isa- oday ciddaasaan ku siiyo markay ka yar hadashona duco iyo habaar bacaana hayo kala dooro inta weliba laba farood lasoo taago deedna inantii habaarkana ma qaadan karto waa garta Een, doorashadan hor taallaana mid saxa maaha waa halkii khatrad daahire lahayd een, haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa habaar Absolute.
waalidna mid ma qaadan karo marka khaliif xirsi ismaaciil oo ah hal abuur ku magac dheer een, haariye la yidhaahdo ayaa wuxuu maansadan soo socota ka tirinayaa dood dhex maraysa oday siddeetan jira iyo inan u guursaday oo aabaheed uu bixiyey aabaheed bixiyey marka qayb danbaa wiigan soo socdaynu baahin doonaa toddobaadka soo socda toddobaadka soo socda laakiin qaybtan bal waxaa garnaqsigii labadooda u dhexeeyey waa gabadhii yarayd iyo odaygii da-da ahaa odaygii da'da cabdixakiin shirwac ayuu warrama balaynu dhegeysano Een, oday sideetan adigu aan ku qiyaasaya ilaa sideetan ayaa inan yar la siiyey inantiin muddaa markuu qabay oo isna sii dhuldhacay ayaa odaygii dee aada u dhuldhaca markaa laba nin oo dhalinyaro yar dhalinyaro ah oo ka yaryaroo dee ay ilmaadir yihiin ayaa markii oo gabadhii baa horta waxaa laga dareemay warkutaallo badan iyo ma garanaysa wejigeedii ama dee lagala soo dhexbaxa inay dee diid ma jirto ninkii itaal gabay oo ma garanaysa marka oday laba nin baa u yimi oo tashada waxay dhaheen waryaa ahayd ninkii hebel dee waa iska jiifaayo ninkii dee waa dhul dhacay gabadhaa yarna gacantuu ku hayaa mas-uuliyaddeedii mar haddaanu ka soo bixi karayn oo waajibkiisii aanu gudan karayn dee qofka lama cadiba aanu nidhaahno eyaah is- adna iska dee ma garanaysa iska weysayso islaan inantana warqadeeda soo siiyo maxaan ku dhahday dee inanta mar haddaanad dee qofka ha dhibin marka way u yimaadeen way u warrameen waxay dhaheen inanta warqadeeda soo siiyo maxaan ku dhahay qofka ha cadibine dee adiguna iska hawl yarayso marka kala kala furdaamiyaysa yidhahdeen marka kala furdaamiyo inantana dee dhib baa haysata isna wuu iska dhuldhacaye isna ha iska nasto inantuna maxaanku idhahday bal nolosha hala jaan qaado marka maxaanku idhahday waxay dhaheen waxba yaanay reerka dhaafina inantu markii hore haddayna soo gashay dee annagaa mas-uuliyaddeeda kasoo baxayna adigu iska weysayso marka cajabe cajibe u tashadeen bararkii way u tashadeen dabadeedna wuxuu- odaygiina maxaanku dhahay waraan kula soo bax wuxuu i war ma- reerku waa reerkaygi ma reerkaygii baa duulaan ku tihin haddaan gaboobiyo haddaan ciralayo iyo haddaan jiifo reerku waa reerkaygii haddaydaan dagaal doonayn ina kala kaxeeya aniga unina bu yidhi daadan doonaan ahaade reer ninkii reerku waa ani ninkii reerku waa ani markaa waan bilaabaya eg dhacdadii iyo maansidaasaan isa siiyey waxaan idhi taariikhda guunka ah gadaal aan u raaco gibisha aan ka qaado oo aan kuu gorfeeye wax la yidhi guyaal hore ayaa guud haldhaaley ay guudka dabatoo gadafaysay timahoo calaf meeshuu geeyiya ay maaganayd guur iyadoo dudada galab tallaabada gelbinayso gal xareedle iyo doog gacan webi ab joogtaa abbaheed gardaadsho odayguuna buu yidhi hana gaaridaydaa gaasira ku magac dheer guunkii ayaa yidhi waan kaa guddoomo gacantan ku haystaa mahadsanid garaadow gaasiraa waxay tidhi maantaan godgalayo waan guur xumaysto odayguna bay helay guunkii ayaa yidhi galladiya ayaan iyo nafsi gaaxday baa yimi haddaan guri dugsoon galay haddaan gaari ugub helay haddaan guud haldhaalay u salaaxay gaadada guunkii ayaa yidhi nin gaboobay baan ahay maxaan dhaaxa golongolay gabayoo xajiilaal aan gabaydho jiibsaday maxaa goonni daaqiyo aan galowga weheshaday maxaan gaajo soo maray iyo gorofta caydheed maxaa gaydho oo maqan aan gaawo madhan sidi gabal dhiciya waa beri maxaan orod guculeeyo rays gaadhi waayo gaagmareebo aan maray anigoo gudoodiga xidigaha ku gudayaa afagaaladoo dhacay cirir iga gandoodsaday maxaan gacan ku haabto ay gaadhi weydo xeedho hilibka lagu guro aan gadaan ka tiigsaday gocondho iyo tawsiya maxaan gocasho weyn qabay maxaan weerar galayo gaashaanka qaato aan hooto ganayo hadhcad layga guul helay maxaa guluf colaadeed laygu soo garbiyayo aan daday gadhkaygoo aan galay hullaab weyn ba-iisii iyo hoogiisii iyo dulejiifkiisii ayuu ka sheekaynaya waa raggu bi'ii ka sheekey raggu belada uu maray iyo bi'ii ka sheekey marka waayihii nolosha adkaa soo maray buu ka sheekeynaya iyo hadda marxaladdu galay ragbi ragbi ii ka sheekay dumarna badhaadhihii waa halkii axmed gacayti markaa bi'iisii uu soo maray ayuu ka sheekaynaya maxaan haragal duur imi laygu xidhay gar adagoo gumad lay haleelo lay gooyey cududaa maxaa lay giriifo gaar laygu shirayo isha laygu godayo anna aan garwaaqsaday waa guulla mahadii gabadhii haddaan helay ubax wada guduudana lay saaray garabkoo giblo lay cayaaroo lay wada gelbinayo giddigood addoomuhu goonyahayga jooga gaasiraa waxay tidhi guun yahow calaacalay guuxa iyo reenkiyo ilmadaadan gobol iyo gurxankaaga iga daagaaraayo cun yahow guunkii ayaa yidhi gaasiray warigaho la ikaa guddoonsii gabadhaydii baa tahay galban maysid weliga iga daagalgalashada guunkii ayaa yidhi nin gaboobay baan ahay inkastaan gandoodsaday aan aragga gamashiyey inkastaan itaal gabay gabaabsiyey tallaabada gumuc iyo rasaas iyo holac lagu gubtaanahay gucumaalo aar iyo good laba aflaanahay waan aqaan gabra artuur iyo goraya khaaqlayn wadnahaygu galowdiya ma yaqaan goldhabashada weli waan isgodaya giirka waan kicinaya shaaruubahaan gilgilaya garhka waan xoqanaya iga daa garmaamada goolibaadhka iga daa buubaal ha igu noqone ninku hanan karaayaan ah gaasiraa waxay tidhi gamaan xulashadiisiiyo geeyo ugub ayaanahay geesiba i ahanan karaa mee gibilmadaadshaan iyo inangolyaadkii miyaan doobiska mureygayigaba ku noolayn guluf yaa habayn kare gugahanad ma soo kacay ninbaa godol ku maaleeya ka gaagixinayo dhicinaya geeloo u lisaayo gabanada Eeg, macni odaygan daalay bay sheegaysaa maan helin gadaydii iyo wiilgayaane maan hambaynin geeraar iyo gabayadayde aan guda abaalkee ii gala abaaloo ii tara gargaaroo iga kiciyo gocorka waar in raggii xoogga lahaa ama ninkii doob ahaa ee muruqiisu dihinaameeyey waan gartay waxbaa ka dhacay caashay aad waxnaad oga helay adduunka markaad erga darsato ergid inay wax rabtaa ugu daran annagaa gabadha habeen in adigu iska weysayso bal toddobaadka soo socdayna eegi doonaa kaasi wuxuu ahaa khaliif xirse ismaaciil oo ku magac dheer haariye cabdixakiin maxamed shuruuc ayuu warramay maxay noo xiga dhinacii heesaha iyo heestii dabacsaneed ee goor dhoweyd dhegeystayaasha aan maqashin ismaaciil heestan horta yaa ku luqeeya waa hees kule anigu aan aad u jeclaystay cabdiqaboojiye iyo sahre mooge
Dareen jacayl baa ila dago, dad iyo dunyo madow.
heestaas dareen jacayl cabdiqaboojiye sahre mooga haddeen intaas kaga nimaadno caasha dhinaca ciyaaraha ayaan markana ah dhallinyarada iyo dhegaystayaashaba u jallaacaynaa waa kan axmed cali sheekh oo soo diyaariyey soona gudbiye
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha macallinka kooxda liverpool yorgen clob ayaa xalay dib ugu laabtay kooxda brushi dortmond garoonkii uu macallinka ka ahaa halkaasi oo naadiga liverpool ay kula ciyaartay kooxdaasi brushi dortmond ciyaar ka tirsaneed koobka yuruba league siddeed dambeedka koobkaasi naadiga liverpool waxa ay rajo wanaagsan ka leedahay inay soo baxda kadib markii ay gool ku soo dhalisay garoonka kooxda brushi dortmond islamarkaana barbardhac gool iyo goola ay soo qaadatay ciyaarta tan xigta waxay ka dhici doontaa garoonka anfield ee kooxda liverpool waxaana liverpool ay u baahnaan doontaa barbardhac eber iyo eber ah ama inay badiso si ay u soo gudubto kooxda liverpool waxaa goolka u dheliyey ciyaaryahan david origi waxaana barbardhaca kooxda brushi dortmond u sameeyey ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaas iyo xulka qaranka jarmalka mats humalis ciyaarihii kale ee dhacana atletico bilbao ayaa waxay gool iyo laba gool ay markaasi ku lumisay ciyaartii ay ku martigelisay kooxda sevilla oo sevilla ayaa laba gool iyo hal ku badisay kooxda braga waxa ay martigelisay naadiga shakhtar duneski ee dalka ukrain waxaana looga adkaaday laba gool iyo gool belariel oo martigelisay naadiga sparta bragna waxa ay ku badisay laba gool iyo gool dhinaca kale kabtanka kooxda liverpool jordan henderson ayaa waxa uu maanta mari doonaa tijaabo caafimaad ayadoo la rumaysan yahay in dhaawac uu ka soo gaaray jilibka ciyaartii xalay kooxdiisa ay la gashay barbardhaca kooxda brushi dortmond ee ka dhacday dalka jarmalka macallinka kooxda liverpool yorgen clob ayaa waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in dhaawaca soo gaaray henderson uu yahay mid aan sahlanayn dhinaca kale macallinka kooxda lester city claudio renieri ayaa waxaa loo magacaabay tababarihii ugu wanaagsanaa horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska bishii tagtay ee maarso sidoo kalena weeriyaanka kooxda tottenham harri kane ayaa ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa bishii tagtay renieri ayaa waxa uu kooxdiisa ku hagay saddex guul iyo barbardhac bishii maarso waxaana ay kaalinta kuwaad kaga jiraan horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska ayagoo toddoba dhibcood ka horreeya kooxda kaalinta labaad ku jirta ee tottenham hotspur waxaana u harsan lester city lix kulan oo haddii afar ka mid ah ay badiso ay qaadi doonto horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska waa markii labaad ee xilli ciyaareedkan uu claudio renieri ku guulaysto abaalmarinta tababaraha ugu wanaagsan horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska dhinaca kalena weeriyahanka kooxda tottenham harri kane oo isna ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ayaa waxa uu dhaliyey lix gool bishii maarso isagoo u horseeday kooxdiisa in ay kaalinta labaad ka gasho horyaalka brimer liiga oo kulmo yar ay ka harsan yihiin oo keliya ciyaaryahan harri kane ayaa sidoo kale waxa uu ku guulaystay inuu ilaa iyo hadda ku horreeyo kala horraynta gooldhalinta horyaalka brimer liiga ee dalka ingiriiska waxaana uu leeyahay labiiyo labaatan gool isagoo saddex gool ka horreeya ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda lester city jemi fardi oo kaalinta labaad ku jira oo leh sagaal iyo toban gool ugu dambayntiina macallinka cusub ee kooxda man city beb gardiola oo la filayo in xilli ciyaareedka soo socda uu kooxdaasi la wareego ayaa lagu warramayaa in uu doonayo inuu kooxdaasi u soo saxiixo ilaa siddeed ciyaaryahan oo cusub gardiola ayaa waxa uu bedelayaa manuel belegrini oo ka tegaya kooxda man city waxaana ciyaartoyda uu doonaya ka mid ah daafacyada kooxaha atletico bilbao imrik laborte iyo daafaca kooxda everton john stonis labadan ciyaaryahan ee daafaca ka ciyaara ayaa ah ciyaaryahanno ku wanaagsan kubadqaybinta oo uu jecel yahay beba gardiola sida wararku ay sheegayaan gardiola waxa uu sidoo kale doonayaa inuu kooxdaasi keeno goolhayo cusub laba daafac laba daafacyada garabyada ka ciyaara ah ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara ah ciyaaryahan garabka ka ciyaara oo aad u orod badan iyo sidoo kale ciyaaryahan weerarka ka ciyaara oo markaasi beddel u noqon doona sergio aguero goolhayaha ilaa iyo hadda lagu warramayo in mansidi ay beegsanaysana waa goolhayaha kooxda barcelona mark andre terstegen iyo sidoo kale ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda brushio dortmond ilke gondogan warar aan hubin waxa ay sheegayaan in goor horeba kooxda mansidi ay heshiis qarsoodiyaha la gashay ciyaaryahan gondogan inkastoo wararkaasi uu beeniyey ciyaaryahanka iyo wakiilkiisa xubintii cayaarahana waa nagaystaas
axmed halsheekh aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg idaacadayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caasha waxaan uga tegaynaa codka waa labada cod habboon iyo saafi ducaale waa asli maxamed heestan kudhageedu yahay laba qayd intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan dhegaystayaashiga dhallinyaradaba uga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
badowgaasi dhoohane oobaaduu ku rara This program has come to you from the Voice of America, Washington.